barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efyemiyada geeska afrika iyo weliba caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaca waana sagaalka bisha mey ee sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa halkan idinkaga socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan dhegaystayaal idaacaddeeda duhurnimona waxaa ka mid a doorka ay barashada xirfaduhu ka qaataan in dhallinyaradu ay shaqola'aanta ka baxdo islamarkaana ay shaqeelaan wallaahi nolosha hadda wax badan baa iska bedelay awal dadka waa ku leewal maayan waa ka dhuwan jiray meelaha fiyaalaha iyo ma soo felisan jirin sababtaa qof weyn oo shaqola'aana xagnigeed ahaan inaan ka dhintaa ka baqahay haddana adugu dadka waaweyn iyo madaxda ayaa la fariista hadda qof shaqaystaa ee noloshiisa ka faagareey waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dhallinyaro hal abuuraha oo bulshada suugaan kala duwan ku maaweeliya sidoo kale kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka madhnaan doonin barnaamijka intaan ku guda jirno heesaha aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah
wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha ayaa iyaguna idinku soo maqan balse marka ugu horraysa ku soo dhowaada warkii dunida
wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska gian yeves lidrein ayaa maanta sheegay in heshiiska lixda dal ee ugu quwada weyn dalalka dunidu ay la galeen dalka iiraan saddex sanno ka hor aanu meesha ka bixin xataa haddii madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu shaaciyey in dalkiisu heshiiskaasi ka baxay isagoo la hadlayey raadiyowga r t l ayaa lidrain uu sheegay in madaxweynaha faransiiska emmanuel macron iyo weliba madaxweynaha iiraan xasan ruuxani ay arbacada wada hadli doonaan sidoo kalena wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka faransiiska britain iyo weliba jarmalku ay mas-uuliyiinta iiraan kala xaajoon doonaan arrintan maalinta isniinta gudaha baarlamaanka iiraan go-aanka madaxweyne trump ayaa la gaarsiiyey sharci dejiyayaasha iyadoo dab la qabadsiiyey warqad yar oo uu ku sawiran yahay calanka dalka maraykanka iyo weliba warqad kale oo ka turjumaysa heshiiska hubka nukliyeerka dadka reer maleeshiya ayaa maanta u codaynaya doorashada baarlamaanka dalkaasi oo la filayo in lagu kala guulaysto codad aad u yar xisbiga talada dalkaasi hayo hayey muddadii dheereyd ee isbahaysiga ayaa la filayaa inuu ku guulaysto codaynta baarlamaanka maleeshiya balse ay helaan tiro aad uga yar intii hore ra-iisul wasaaraha maleeshiya najiib rasaag ayaa wajahaya mucaarad culus oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi mahatiir maxamed oo labiyo sagaashan jir ah mahatiir maxamed ayaa dalkaasi soo maamulayay intii u dhexaysay kun sagaal boqol iyo kow iyo siddeetankii ilaa iyo kun sagaal boqol iyo labiyo sagaashankii ra-iisul wasaaraha hadda talada haya ayaa waxaa lagu dhaliilayaa musuq muhaasuq baahsan oo la sheegay inuu ka dhacay bangi ay dowladdu maleeshiya leedahay oo uu ra-iisul wasaaruhu kormeeradiisa leeyahay iyo canshuurta iibka oo raad ku yeelatay dadka tuulooyinka ku nool iyo danyartaba duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba halka aad nagala socotaan waa barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanayo v o a sannadihii u dambeeyey waxaa soo kordhayey dugsiyada laga barto xirfadaha gacanta kuwaasi oo ay wax ka bartaan dhallinyaro isugu jirta rag iyo dumarba waxaanay inta badan tilmaamaan dhallinyaradan xirfadahaasi soo bartaa in ay ka caawisay inay shaqo helaan islamarkaana ay noloshooda maareeyaan bilaac cabdulaahi maxamuud waa nin dhallinyaro ah oo kadib markii uu qaybo ka mid ah xirfadahaasi gacanta bartay shaqo ku helay waxaana sida ay noloshu aan ku celiyay halkaas dhegaystayaal waxaana sida ay noloshiisu wax uga beddashay uu uga warramay wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq wallaahi xilligii aan xirfadla-aanta ahaa waxaan dareemaya culeysyo badan culeysyadaas badan waxaa ka mid ah anoo shaqala-aan ah guri iska joogay oo nin dhallinyaraha oo mustaqbal leh aan ahay oo weliba sidaasoo ay ani shaqala-aan haddaan ahay waa warxunaan lahayd famil badan igu tiirsan yahay oo walaalo badan iyo aduu ehel badan ay igu xiriiraan wallaahi dhibaato badan baa shaqala-aanta ku arkay xirfad la-aanta bile ka waran marka e, muddadaa xirfad la-aanta ahayd maxaa maxaa ugu badnaa ee maskaxdaadu ay e, la soo darsi jiray wallaahi maskaxdayda waxaa la soo darsi jirtay goormee ka bixi doontaa xirfad la-aantan ee ma heli doontaa meel aad xirfad a ka siyaasatid ama wuxuun a ka shaqaysata a ka berat haye beri markaa ayaan jooga waqti aan adu xirfad la-aan ahaa baa maantii dambe waxaan baraha bulshada iyo idaacadaha ka maqlay media iskoor la yidhaahdo professor cadow vocational training in xirfada laga baranayo markaasaa anina iska diiwaangeliya xirfadihii
maxaa dooratay marka oo aada baratay waxaan doortay qeybta electronic electric haye imisa e, ayaad baranaysa waxaan baranayay muddo adi lix bilo toddoba bilood ah
maxaa kaaga kordha meesha wallaahi wax badan iga kordhay hadda waxaan aan ku shaqaysta iga kordhay electroniga qeybta electriga ka bartay waana ku faa'iday waana ku shaqaystaa hadda naftadayda iyo familkeyga wixii dhammaa ku kaafiyey
e, bile bal haddaad isbarbar dhigtid xilliga aada xirfad la-aanta ahayd iyo hadda oo aada xirfad intaad baratay aada ku shaqaysanaysid waa sidee noloshaada wallaahi noloshay hadda wax badan baa iska bedelay awal dadka waa ku level mine waa ka dhuwan jiray meelaha fiyaalahayo ma soo fadhiisan jirin sababtaa qof weyn oo shaqala-aan ah xag nigeed ahaana inaan ka dhintaa ka baqahayay haddana adugu dadka waaweyn iyo madaxdayaa la fadhiista hadda qof shaqaystaa ee noloshiisa ka faagareeyay intii aada e, ahayd e, e, farsamo la-aanta iyo baagamuddada aada ahayd marna ma ku hamisay e, bilow in aad tahriibtid oo aada dalka ka baxdid may weli kuma hamin weligey kuma hamin qalbigeena kuma soo dhicin laakiin dhallinyaro asxaabtaada ah oo baxaysa iyo wax ma la sheekaysatay waa la sheekaystaa marar badan arka kuwa xataa tegaya arka oo dhahay waa baxaynaa ma soo bixi kuma fikirin marka waxaan yidhi ani dalkayga hooyo ka tegi mahaya meel ii dhaantana male haye
inaa ka tagana kuma hamin inaa inaa no- ka baxayana shaqala-aantaana awal niyaddeeda waa ku haya dalkayga haddaa joogo wax walba waa helaya insha allah
e, dhallinyarada e, farsamada gacanta inta badan ma jecla adigu waxaad dooratay e, barashada qeybta korontada maxaa u jeclaysataa korontada
waxaan u jeclaystay sababtaa waa shaqadeeda badan gobolka waa gobol macnaha waa iska kulayl waa iska korontadaadi u badan shaqada ugu badan dhallinyarada ka shaqaysta hadda badana waa korontada shaqooyinka kale oo xagga waxbarashada iyo adugu waa iska laciif oo hadda inkastoo uu dalku ka soo raanaanayo sidii hore adi haddana wax waa bartaa qeybteeda korontadana waa ku shaqaystaa
e, marka la fiiriyo dhallinyarada e, e, gobolka ku nool e, farsamada xirfadda barashadeeda kuma badna e, adigu waxaad dooratay barashada korontada dhallinyarada kale ee asxaabtaada ah ma ku dhiirigelisay in ay bartaan xirfadaha si looga baxo dhallinyaradu ay uga baxdo shaqalaanta waan ku dhiirigeliya haa asxaab badana iskala soo baxna hadda ka shaqaysa qeybaha korontada oo dhallinyaro badana haddana waa ku dhiirigeliyaa marka hore waa ku dhiirigeliyey haddana dhallinyaradii badana inay ka baxaana rajeynaya sababtoo ah meel wax laga barta hadda la heray iskool professionala yimid oo dad madaxdeenna iyo dad walaalaheenna ay dibadda ka keeneen oo ay dhallinyaro badan hadda ka dhigato ay ka soo baxayaan rajeynaya insha allah dhallinyaradu marka markay waxbarato e, inta badan waxay ku leeyihiin e, ma hayno meelaan ka shaqayno ka waran dhallinyarada sidaa ku andacoonaysa
adugu qofku waxay ku xiran tahay kalsoonidiisa iyo dhiiranaantiisa qofka hadduu yidhaahdo shaqo gurigeyga fadhiisana waa helaya qof shae- shaqo helaya male qofka hadduu tago shaqadii u tago waxa lagu xujeyna ugu horeysa waxa weeye qofka inuu soo galo tababar oo wi- wuxuu yaqaano la fiiriyo iyo aqoontiisa intay gaarsiisan tahay de qo- dadkana badanaa reer mudugan waxay aaminsan waxay rabaan inay shaqada hore ka helaan ay yidhaahdaan kow shaqada aan helno marka hore mushaarana loo bilaabo ma la helaya taasna qofku inuu dulqaad suubiyaa fiican uu ogaado wakhtiga uu maro oo baraatikada uu maro qofku la ogaado wuxuu yaqaano iyo inta aqoontiisu gaarsiisan tahay marka kadib shaqo wuu helayaa waa in loo dhabar adeegaa waa in loo dhabar adeeg ahaa e, bile hadda shaqada inaad ka shaqaysid e, nolosha wax soo saarkeeda noloshaada ma ku filan tahay haa nolosheeda way ku filan tahay wayna ka badan tahay weliba sababtoo ah adi shan qof oo walaalahee baan iskoolka bixiyaa hadda kuwa qalin jebinaya sanadkan kuwana ay qalin jebiraan kuwana inaa geeyaa rabaa insha allah mustaqbalka maxaa dhallinyarada xirfad la-aanta ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqahayaa xirfad la-aanta inay ka baxaan oo iska diiwaangeliyaan iskoolkaas oo s- oo nagu dhi- ku dhiiran inuu baro dadkiisa iyo dalkiisa inuu ardad usoo saaro qof walba xoogiisa uu ku shaqaysto qof in la baryo waa laga fiican yahay qof walba xoogiisa uu ku shaqaysan karaa
aada iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaq oo warbixintan inooga soo sameeyey magaalada gaalkacyo waxaana u waramayey bilaa cabdulaahi maxamuud oo isagu ah dhallinyarada ku xoogsada farsamada gacanta
dhowr wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ayaanu da leenahay halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatana boorama sugaantu waxay ka mid tahay waxyaabaha ay soomaalidu caanka ku tahay islamarkaana isugu gudbiso fariimaha kuna wanaag kuna wadaagaan waayaha iyo weliba marxaladaha ay kolba ku sugan yihiin waxaana jira sugaanyahano bulshada kolba u tabiyo waayaha la marayo M- mustafa dhimbiil iyo weliba cali ciidla sarreeye waa laba dhalinyaro ah oo bulshada ku maaweliya sugaan casriya oo ay tiriyaan wariyaha magaalada boorama ee v o a haashim sheekh cumar good ayay uga warameen noocyada sugaantaasi iyo weliba sida ay u tiriyaan waxaana hadalka ku mar- maraya mustafa dhimbiil qofka hal abuurka ah dadku waxay inta badan ku shaabadeeyaan waxa uu curinayo inay tahay waxa kolba isagu waxa weeyaan isagu iska inuu isagu iska hadlo laakiin waxa weeyaan malaawaalka waxa la idhahdaa ku jira meesha in qofku malaawaalo eh, in isaga qiso dhab ay tahay inuu waxa uu bulshada ka arkay oo bulshada kale ay tahay kadibna siyaabo kala duwan buu u dhigaa marka maasookan waxay horta la idhahdaa ibabarad dhinacyo badan bay taabanaysaa laakiin inteeda hore waxay ka hadlaysaa eh, suugaanta iyo saan isku nahay iyo bulshada waxaan ugu qabto maxay leedahay suugaanta baha baanu nahay waxbaan isku biirsannaa bildaanta adduunyadana markaan is idhaa ka bogo tix baa ku bayaamiyaa adduunyadu waa boqol aadmigu waa baahisheeg nimcooyinka baaxadda leh ee uu bixiyuhu ku samay hadday buuxshaan sagaal mid bay u basaasayaan dee waa kuwa aad arkaysa badaha ku daadanaya hadday buuxshaan sagaal mid bay u basaasayaan haa dee mid bay raadinayaan bankay qardajeexayaan badday isku tuurayaan waxay galaan biimo daran suugaanta bah baanu nahay dareenkay baanataa dareenkay baanataa waxay biqlisaa kartida hankaygay beerisaa go'aankay buuxisaa markaan bandhigaayo shay bulshada ugu filan dabiib daqiiqad ma baajiyee waxaan isku booriyaa sidaan u bacfuri lahaa barbaarta jacayl dartii hurdada bogan waayeba beerkooda intaan u dhaco bogooda wixii ku jira bannaanka u soo tufa
abwaan cali ciidla sarreeye inta badan dadku kuguma yaqaanaan gabayada iyo maansooyinka laakiinse waxaad ku caan tahay dhinaca ciyaar dhaqameedka heesaha madadaalada iyo waxyaabaha marnaba marnaba ma isku dayday inaad samayso maaso dhinaca hal abuurka maadaama aad hal abuur leedahay Een, waxaa la yidhi adiga abwaankee maxaad u gebiyi weydaa la yidhio waxaan idhi wakhtigan xilligii loo gebiyayey way dhaaftay anna waxaan idhi mididu waa saawirtiio haddaan soofayn lahaa dadkay sari baan idhaah shaarkaygu sureerra ma leh haddaan u samayn lahaana wakhtaanay saamaxayn tintaydaa kala sarraysa haddaan isku simi lahaana sakiitaan goyn karayn sadqaysa wankaan idhaayo ligiyo sariirtaba ku loogo markaan sumalkii dhex tago ha kuula socdaan idhaa suldaan noqo baan idhaa guyaal badan baan sugaa korkay saamigayga gaadho qof kale sii baan idhaa maanse noocaasaan ka sameeyey okay marka hordhaceyga iyada wa taasi waxaana ku dambaysiinayaa maanta in yar baan kaga hadlay adduunyadan dadku isku waalaya inaanay adduunyo la isku waalo ahayn xagga aakhiradan aan xusuusino oon jacaylkiia ka sheekayno un maaha maadaamo no- no- nolol kasta geeri ka dambayso maase waxaan ka tiriyey la yidhaahdo adduunyadani caydhowday ee laga carraabaayo ninka camalka sii eegayow dhimasha waa caane nin waliba colooshii qabrigaba u calaamadane meel looga caymaday ma jira caarow geerida e malagaan cidnaba dhaafin buu caadil soo diraye camallada kuwii qorayey baa caliyow sii dheer adduunyada casriga loo galay caasiguu iskaadhay iyo gebi caddaan iyo madow calanun doonaysa ee diintii laga caymadaan ciilbasteeyahay waxaan caynka gabayga ugu qoray waa culayskani ilaahu adaa caadiloon cidi ku dhaafayn cishadii timaadaba adaan kuu casuunahay ilaahu adaa caadiloon cidi ku dhaafayni cishadii timaadaba adaan kuu casuunahay cis iyo wanaag baan rabnaa inaan ku ceeshnaa inaan caafimaadkaa helay baan caadilow rabay sagaalkaa markii aan cayime aan cod kala sheego adduunyadii caydhowday ee laga caraabaayo ninka camalka sii eegayow dhimasha waacaan nin waliba calooshii qabrigaba u calaamadan meel looga caymadi ma jiro caarow geerida ma lagaan cidnaba dhaafin buu caadil soo diray camalada kuwii qoriyeyba caliyow sii dheer marka cali aanau sheeg
dhinaca ciyaaraha maxaad ka shaabwaan waxaa inoogu soo xidhi ciyaar la yidhaahdo oo laga ciyaaro gobolka awdaloo iyalow hoobeeyo bal sagaala la yidhaha markaa markan kaga sii baxayno bal sagaala baa la yidhaha waa saddexleyda sideeday u dhacdaa iyalow hoobey iyalow hooba hele yay hoobey markaa gabdhaha ku qaado wayadaday caliyow way waa lagu mariyey he yay hobeeya haysmadoobeyne uyay hobeeya iyalow hoobey wayalow hooba hele da da da da da da hoynayaada cayn halowjis aashima waa ku salaama aad iyo aad baan kaga qaaday abwaan cali ciidlo sarreeye kaasi wuxuu ahaa abwaan cali ciidlo sarreeye waanu ku waraysananay barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo qaybo ka mida suugaantiisa iyo waxyaabaha kala duwan ee dhinaca madadaalada nooga hadlayay
waa hagaag dhegaystayaal aad ayuu mahadsan yahay hashin sheekh cumar good oo ku wareysanaya magaalada boorama laba habool u hal abuuro daa'iyar oo ku sugan halkaasi islamarkaana ka wareysanaya sugaan casriya oo ay bulshada ay u tiriyaan haatan aynu jaleena dhinacii kaalmaha heesaha waxaa idinku soo maqan heesta ku jecel ruuxdani ku jecel iyo weliba codka fandaan cabdiraxmaan hilaac nimcaan cabdiraxmaan hilaac kasoorta wahaa si hoy si hoy waan ku rabaa haddaan kala raagnayo haddaan kala raardignaba dhulaan kugu gooyay haddaan kala raagnayo haddaan kala raardignaba dhulaan kugu gooyay raacdada xiisahaybade naftayda raali ka ahe jacayl waa raasamaal raacdada xiisahaybade naftayda raali ka ahe jacayl waa raasamaal rukuucda sujuudayo dalaadaha raatubta adaa rabbi kaabriya adaa rabbi kaabriya rukuucda sujuudayo salaadaha raatubta
adaan rabbi kaa baryaa iyo codka macaan ee nimcaan ilaa dhegeystayaal halkaad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a khaasatan barnaamijka dhallinyarada maanta haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waxaa inoola diyaaraa nuur xasan nuur
soo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha kooxda baris saint germain ayaa ku guuleysatay koobkeedii saddexaad ee gudaha dalka faransiiska ee kadib markii ay xalay laba gool iyo eber ku garaacday kooxda leshabi waxaana labada goolba ay keeneen qaybta koowaad daqiiqada shan iyo labaatanaad iyo waxaana goolkaas uu dhaliyay ciyaaryahan giovanni lo celso goolka kalena cavani ayaa dhaliyay marka kooxda ay la dheelin waxa ay ahayd koox heerka saddexaad ah ciyaar wanaagsan ayayna soo bandhigeen dhinaca ingiriiska kooxda kubadda cagta ee westbrom ayaa u laabatay heerka labaad kadib markii ay kooxda southampton xalay garaacday kooxda swansea taas ayaa sababtay inay hoos u dhacdo waana maaragtay siddeed sano kadib ayay aadeysaa heerka labaad caawana waxaa jira kulan finaal ah oo ay dheeli doonaan kooxaha yuventus iyo milan waana finaalka cooba italia xubinta ciyaarahana dhegaystayaal waa naga inta
waa hagaag dhegaystayaal nuur bukhaari aad buu mahadsan yahi nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha gabagabada idaacadda intaynaan iyo weliba kaalmihii sugaanta mar kale jallicin aan jaamac buula jaamaco garabkayga bidix fadhiya aan ka codsada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa mahadsaned sharwac wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska jean yeves le drain ayaa maanta sheegay in heshiiska lixda dal uga- ugu quwada weyn dalalka dunida ay la gaareen iiraan saddex sano ka hor aanu meesha ka bixi doonin haddii madaxweynaha maraykanka donald trump uu shaaciyey in dalkiisu heshiiskaas ka baxay isagoo la hadlayay rediyoga r t l ayaa le drain uu sheegay in madaxweynaha faransiiska emmanuel macron iyo madaxweynaha iiraan xasan ruuxani ay maanta wada hadli doonaan sidoo kale wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka faransiiska britain iyo jarmalka ay mas-uuliyiinta iiraan kala xaajoon doonaan maalinta isniinta ah gudaha baarlamaanka iiraan go-aanka trump ayaa la gaarsiiyey sharci dejiyayaasha iyadoo dab la qabadsiiyey warqad yar oo ku sawirnaa calanka maraykanka iyo weliba warqad kale oo uu ka turjumaysay heshiiska nukleerka dhinaca kale dalka reer maleeshiya ayaa maanta u dareeraya codaynta baarlamaanka dalkaasi oo la filayo in lagu kala guulaysto codad aad u yar xisbiga talada dalkaasi hayay muddo dheer ee isbahaysiga ah ayaa la filayaa inuu ku guulaysto codaynta baarlamaanka maleeshiya balse ay helaan tiro aad uga yar intii hore ra-iisul wasaaraha maleeshiya najiib rasaag ayaa wajahaya mucaarad culus oo uga imaanaya ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi mahatiir maxamed oo labiyo sagaashan jir ah waa hagaag aad buu mahadsan yahay jaamac buulla jaamac inoola socodsiinaya qaar ka mida qodobada wararka adduunka ugu waaweyn haatanna aynu mar kale dibu jallacna dhinacii kaalmaha heesaa waxaa idinku soo maqan codadka fanaaniinta xasan aadan samatar iyo weliba khadra daahir ege
idinkama gooye qodka codka macaan ee khadra daahir ciga iyo xasan aadan samatar dhegeystayaal waxay u dambeeyeen barnaamijkeenii dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya idaacadda duhurnimo ee v o a tan iyo kulantadeena dambana ismaqal dambe oo xiise leh
qalbigaygu lahashada xiisaha ladabsadi malluxbaan ku dabaay لحذا مرجيو الحوب الذي جاء يا ليبوي يا